bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mar kale iyo barnaamijkeenii subax wanaagsan iyo saako arbaca guud ahaanba waxaanu ku soo qaadi doonaa hadhoobkii loo culay lixdankii hungaa laga qaaday haddii fanaanka caanka ah ee maxamed axmed kuluc cayaamihii farxadda gobonnimo iyo israacii somalilan iyo soomaaliya uu hees uu qaaday ku lahaa xaqiiqdii waxay sax ku ahaan lahayd magowdo candhadii golaha marise gujaa lagu maalay maandeer fikradda soomaali weyn waxay xooggeedu soo ifbaxday bartamihii dagaalkii labaad ee adduunka kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonkii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo afartankii xilligaas oo ay bilaabmeen halgamadii siyaasiga ahaa ee gobonnimo doonka soomaaliyeed oo socday intii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii ilaa lixdankii halgamadaasi oo ay hormood ka kala ahaayeen xisbigii s y l oo la aasaasay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii uuna halgamayay xornimada gobolada koonfureed oo maanta ah soomaaliya iyo xisbigii s n l oo isna la aasaasay kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo afartankii uuna halgamayay xornimada gobolada waqooyi oo maanta ah jamhuuriyadda somalilan halgamadaasi dhammaantood waxa ay ka midaysnaayeen aaminsanaanta aragtida soomaali weyn oo ahayd in la xoreeyo la mideeyo hal calan iyo hal dowladna la hoos keeno shantii soomaaliyeed ee gumaysiga reer yurub ay kala qoqobeen una kala qaybiyeen geyiga ay degto dadka soomaaligu taas oo ahayd sida tan somalilan iyo gobolka soomaaliyeed ee kenya waxay saami u helay ingiriiska kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo siddeetankii ilaa kun siddeed boqol iyo shan iyo siddeetankii kadibna ingiriisku waxa uu siiyey kenya gobolada waqooyi bari ee soomaaliyeed kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii koonfurta waxaa mulkiyey talyaaniga kun iyo siddeed boqol iyo sagaal iyo siddeetankii jabuuti waxay gacanta u gashay faransiiska kun iyo siddeed boqol iyo labiyo lixdankii ilaa kun siddeed boqol iyo shan iyo siddeetankii soomaali galbeed waxay la jaal noqotay itoobiya kun siddeed boqol iyo sagaal iyo siddeetankii islamarkaana waxaa loogu daray dhulka hawdka oo ingiriisku uu siiyey itoobiya kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii waa kan marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal madaxweynihii hore jamhuuriyadda somalilan oo ka hadlaya dabayshii midnimo ee ka aloosnayd dhulka ay degaan dadka ku hadla luqadda afka soomaaligu waxay dhacay lixdankii laba kelmadoodoo qura laguma soo koobi karo waxay u sababahaa in ingiriis ah oo maxaa ahayd brigad prime minister ahaa ayaa wuxuu yidhi dabayl ayaa caalamka maraysa wixii wal ee hore u jiri jirayga bedelaysa wind of change ayaa dhacaysa marka lixdankii waxaa joogay dabayshaas ayaa wax waday ra'yi baa laga hore usoo dhisnaan jiray walwal jeeshada soomaaliyeed ha laysu geeyay oo ay ka timid shantaas soomaaliyeed wakti ingiriis uu haystay afar afar dal oo soomaaliya jabuuti baa ka maqnay inta kalu hayay markaasa afartii dal dowlad qura cimilad iyo lacag qura iyo administration qura uu yeeshay soomaalida somalilananta iyada inta wax haysataa berigaasay ayay gacan qabsatay waxa ay leedahay barako leedahay iyo waxa ay leedahay barwaaqo leedahay wadajirku ayaa berigaa la arkay fikradda la yidhaha greater somalia berigaa dagaalkii soconayay ayay dhalatay lixdankii haddaba berigaasaa dadku oomanaanta loo oomay loo oomay in soomaali maxay ahayde kulligeed meel laysugu geeyo berigaas ayay abuuran somalilan waxay ahayd dalkii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee gobonnimada qaatay lix iyo labaatankii bishii juun kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii maantoo kale ummadda somalilan waxay ahayd dadkii ugu horreeyey ee kaga dhabeeyey hirgelinta aragtida soomaali weyn markii ay kowdii julaay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii la midoobeen koonfurta soomaaliya lana baxeen jamhuuriyadda soomaaliya hase ahaatee maalmihii koobnaa ee somalilan jirtay waxaa dowladnimadeeda laga diiwaangeliyey qaramada midoobay waxaana aqoonsi buuxa u fidiyey shan iyo soddon dal oo caalamka ah midowgani wuxuu yidadiilo weyn ku abuuray dhammaan badadayoogii shanta soomaaliyeed waxaana rajo weyn laga qabay in dowladda cusub ee israacay ay horseed u noqon doonto xoreynta iyo keenidda saddexda gobol ee kale si fikradda soomaali weyn u dhowowdo loona abuuro jamhuuriyad weyn oo soomaaliyeed kana dhalata geeskan afrika nasiib darro aragtida soomaali weyn waxay fikrad ahaan iyo ficil ahaanba u jirtay intii u dhexaysay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii burburkii midnimadii dhalatay iyo yidadiiladii laga qabay soomaali weyn waxay la kowsatay israacii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii kadib markii ay soomaaliya diiday inay ixtiraamto wadaagga dowladdii ka dhalatay midnimadii cusbayd si toos ahna ay u boobtay xiralkii iyo manaasibtii hogaaminta waddanka midoobay israaci kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxa uu dhex maray laba dowladood oo cusub oo siman kana kala dhashay maxmiyadii ingiriiska ee somalilan iyo mustacmaradii talyaaniga ee soomaaliya waxaa kala hogaaminaya ra-iisul wasaare maxamed xaaji ibraahim cigaal oo dhinaca waqooyi ah iyo ra-iisul wasaare cabdulaahi ciise maxamed oo dhinaca koonfurta ah waxaa la filayay in marba qolada madaxweynaha qaadata mooye qolada kale ay qaadato ra-iisul wasaaraha jagooyinka kale ee muhiimka ah ee dowladdana si siman loo qaybsado ayaan darra waqooyiga oo ah somalilan waxaa loola dhaqmay sidii gobol ka tirsan koonfurta tusaale ahaan sida mudug ama banaadir dadkiisana waxaa si cad looga duusiyey qaybtii ay ku lahaayeen jamhuuriyaddii wadaagga ahayd ee cusbayd waxaana markiiba muuqatay in koonfurtu ay ku fashilantay inay fahamto qiimaha midnimada mar kale waa kan marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal oo iftiiminaya sababaha fashiliyey israaca iyo midowda labada dal islamarkaana caddaynaya in dadka ku nool soomaaliya ee ay u tegeen lixdankii inaanay raalli ka ahayn in labada dal ay midoobaan iyo weliba sida israacii labada dal aanu sharciga ama qaanuunka caalamiga u waafaqsanayn waana kan isagoo arrimaha ka hadlaya laakiin macalasaf inta laga fadhiistay oo la yidhi sidee bay ku iman kartaa wixii siyaasiya markii aad arrin siyaasiya markaad doonto inaad fuliso uun cadifad iyo sidaasaan doonayaa kuma fuli karo waa in loo dhigaa takhdiid bilaan loo dhigaa walaa sidee buu ku iman karaa ra'yigii annagu markaa lixdankii iyadoo aan wax takhdiidaho badan oo la dhigay aanu jirin dadkii aanu xagga ugu tagnayna kulligii aanu sidii anagu bilijmaac aanu ugu isaga uga wada raalli ahayn israaca ama ugu wada haraadanayn aan loogu wada haraadanayn ayaa la israacay bilowgii waa laaxan ka galay bilowgii ayaa laaxan ka galay oo labadii actad unionadii aanu ka anagu ka fulinay hargeysa xamar lagana fulinay ma guuneen ayaa laga fuliyey marka dadka looyaradii waxay yidhaahaan juridically yani sharciyan marka loo eego laba dalba ismay raacin sharci israac sharcigihi ma dhicin waayo waxay in wax la wada baaskareeyo qaybuun qura oo dalka isku mida isku xidhay in la baaskareeyo niman aan la yaabo oo maanta ka madaxa muqdisho madax ka sheegta oo cidba ka madaxi ma jirta madax ka sheegta ayaa waxay yidhaahaan israaca soomaaliyeed muqadas wey kelmidda muqadaska ayna garanayaan u malayn maayo waxay tahay muqadas waxa weeye wax dhowran oo ilaahay loo nisbeeyo oo nadiifa wey ninka muqadas ku sheegaya waxaa maanta soomaali dhex maray waxa kala kaxeeyey waxa kala dilay ninka muqadas ku sheegaya muqadasaga aan garanay dhaxlaa aynu tusaale kooban ku milicsano qadiyadan iyo sida sadbursigu uu u shaasheeyey taladii dalka waxaynagaga filan in markii koonfurtu qaadatay madaxweynihii u horreeyey oo ahaa aadan cabdulla cismaan kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa toddobiyo lixdankii ay haddana ku darsadeen ra-iisul wasaarihii uu noqday cabdirashiid cali sharmaake kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa afar iyo lixdankii iyo jagooyinkii ugu muhiimsanaa golaha wasiirada iyo ciidamada sida cabdirasaaq xaaji xuseen wasiirka arrimaha gudaha cabdulaahi ciise maxamed wasiirka arrimaha dibadda ismaan axmed rooble wasiirka maaliyadda genaraal daa-uud xirsi taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed genaraal maxamed abshir hamaan taliyaha ciidanka booliska qaranka iyo wixii la mid a baarlamankiina si xaqdarro ah ayay u bursadeen koonfurta mar labaad ayay koonfurtu qaadatay ra-iisul wasaarihii oo noqday cabdirasaaq xaaji xuseen kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii ilaa kun sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii oo isla madaxweyne aadan cabdille cismaan uu magacaabay xilligiisii labaad madaxweynihii labaad waxaa noqday cabdirashiid cali sharmaarka kun sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii ilaa sagaal iyo lixdankii oo isna ka soo jeeday uun gobolladii koonfureed wacadfurka inkiraada iyo cadaalad darrada ay xukuumaddii rayidka ahayd ee koonfurta kula kaceen dadka reer waqooyi intii u dhexaysay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa sagaal iyo lixdankii waxay muujisay sidaa dadka ku noolaa koonfurtu ay aqoon darro baahsan uga haysay qiimaha midnimada iyo fahmidda dowlad wadaagga duudsigaa foosha xumi wuxuu keenay in dadkii ku noolaa gobollada waqooyi oo somalilanhi ay isku ciilkaambiyaan sidii fududay ee ay dowladnimadoodii cusbayd ugu loogeen koonfurta waxay kaga cadhaysiisay siyaasiyiinta indheergaradka madax dhaqameedka ganacsatada iyo saraakiisha ciidamada bishii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii waxaa somalilan laga diiday afti lagu taageerayay midnimada sidoo kale xoogagii iyo saraakiishii milatari ee somalilan oo uu hogaaminayay allahow naxariistee xasan kayd ayaa inqilaab dhicisoobay waxay ka rideen magaalada hargeysa bishii disembar tobankeedii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo lixdankii si ummadda waqooyiga loogu soo cesho dowladnimadii laga duudsiiyey iyo madax bannaanidoodiiba waxaa xusid mudan in maxkamadihii xamar ay wax dembiya ku waayeen saraakiishii inqilaabka wadday taas oo lagu sababeeyey in midnimadu aanay dhammaystirnayn iyo in maxkamaduhu aanay awood sharci u lahayn kagarnaqista eedaas maadaama aanu jirin hal qaanuun oo labada dal ee isu tegay ay isku raaceen inay ku wada dhaqmaan markii uu soomaaliya ka dhacay inqilaabkii milatariga uu hogaaminayay kalitaliye maxamed siyaad barre sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii waxaa shacabka ku dhaqan gobollada waqooyi oo haatan ah jamhuuriyadda somalilan kusii batay tacadiyo kala duwan oo maamulkii jira kula kacay wuxuu hoosu dhac weyne ka muuqday dhammaanba adeegyada asaasiga ah ee nolosha oo aan wax la taaban kara laga qaban intaasoo dhan waxaa ka sii cuslaatay cadaadiskii ay ummadda somalilan kala kulantay midnimadii ay la gashay soomaaliya oo dhaxalsiisay xasuuq xadhig boob kufsi iyo in laga dulqaaday dhammaanba xorriyaadkii muwaadinka waxay amuurtani keentay in magaalada london ee carriga ingiriiska lagaga dhawaaqo lixdii bishii abril kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo siddeetankii ururkii snm kaasoo muddo yar kadib fadhiismo milatari ka samaystay xuduudaha ay wadaagaan somalilan iyo etoobiya gaar ahaan jiidaha ku siman dhulka somalilan halgan qadhaadh oo toban sano jirsaday islamarkaana lagu waayay nafo iyo mood tiro badan kadib guushii u weyneed ee snm ay hesho ayaa noqday in qarannimada somalilan iyo madax bannaanidii foolraacday kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii dib loogu go'aamiyo shirweynihii beelaha somalilan ay ku yeesheen magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer siddeed iyo tobankii mey kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ergooyinkii ka qaybgalay shirweynaha oo ay garwadeen ka ahaayeen ururkii snm ayaa lagu go'aamiyey in waqooyi goonni isu taaga samaystana dowlad u gaar ah waxaa ku dhawaaqay madax bannaanida somalilan allaha u naxariistee mujaahid ibraahim megaag samatar oo ahaa guddoomiyihii golaha dhexe ee snm ee wakhtigaas waana kan wadanka soomaaliyeed jooga gaar ahaan gobolada waqooyi idigiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu galabta golaha dhexe ee dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed shirkiisii ayaama hadda uga socday magaalada burco wuxuu go'aansaday inuu talooyinkii ka soo baxay shirweynihii beelaha waqooyi dhammaan sidooda ku aqbilo waxa ummadda soomaaliyeed ee waqooyiga degan iyo golaha dhexe ee dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed ay garteen inay xaq tahay oo ay mudan tahay inay dowladooda ka aragistaan
somalilan waxay buuxisay shuruudihii mabaadi'da kuwaasi oo halbeeg u ah sifaha caalamiga ah ee dowladnimo mabaadi'du waxa ay ka soo duxeen heshiiskii xuquuqda iyo xilqeexidda dowladda ee lagu saxeexay montenevo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo soddonkii inkastoo heshiisku uu ku koobnaa carrada maraykanka haddana waxaa laga ansixiyey dunida reer galbeedka mabaadi'dan oo laga qiyaas qaato dowladnimada waxay qeexaysaa in dowlad yeelato kow tiro dad ah laba soohdimo sugan saddex xukuumad talisa iyo afar awood heshiis lagula geli karo dowlad kale shardiga ugu culis wuxuu dhigayaa in lasoo xaqiijiyey in dowladdu leedahay soohdin sugan sidaa darteed xuduudaha somalilan oo badkoodu yahay amase dhan yahay boqol saddex iyo soddon kun iyo lix boqol kilomitre square waxaa lagu ansixiyey heshiisyo ay wada galeen ingiriiska iyo faransiiska kun iyo siddeed boqol iyo siddeed iyo siddeedkii heshiiskii talyaaniga kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo sagaashankii iyo kii etoobiya oo isna ahaa kun iyo siddeed boqol iyo toddobiyo sagaashankii waxaa run ah in adduunku geedi u yahay midnimo waxaaba la haweysanayaa qaarad kastaa in ay ku midowdo dal keliya waxaa lagu howlan yahay midaynta bariga galbeedka iyo bartamaha iyo weliba koonfurta afrika aragtidaasi ma aha mid ka maqan somalilan run ahaantii dad iyo xukuumadba waxaa suurtagal ah haddii la heli lahaa inuu dalku la midoobi lahaa geeska afrika hase ahaatee waxaa gabaabsi ah in dib loo soo nooleeyo midnimadii shantii soomaaliyeed maanta jamhuuriyadda jabuuti waxay u taagan tahay iskeed halka soomaaliyada kalena ay ku dhex milantay dalalka etoobiya iyo kenya sidoo kale waxaa dhintay oo aaskeeda laga soo dareeray in dib loo mideeyo labadii dal ee somalilan iyo soomaaliya ogow dabayshu gebi ahaanba midnimo uma wada dhacayso tan iyo intii uu soo afjarmay dagaalkii qabooba ee adduunka waxaa dunida ku soo kordhay dalal fara badan oo si nabad ah uga dhashay burburkii midowda sofiyeeti dhiig badan oo ku daatay dalweynihii yugoslafiya ayaa isaguna waxaa ka soo biqlay dhowr dal sida sloveniya kuwaadka bosniya herkazafin qaaradda aasiya iyana waxaa ku soo biiray dal cusub oo loogu wanqalay estimor afrika iyaduna kamay qadin tartanka dalalka ee waxaa laga xalaaleeyey dalalka saxaraha galbeed eritrea iyo koonfurta suudan haddaba dhan kasta oo layska taago shaki kuma jiro qadiyadda somalilan inay mudan tahay garowshiyo
tirkaagiyo godobtaada kii jecel isku gubaya maatida raadkiisaynangu waajibkaay ku suray taladaydan koostee cidna eed kamaan gelin arrin gubasha keentiyo hajoogeedka lala tago goolahaba lama niman kogu guri tirkaagiyo godobtaada kii jecel isku gubaya maatida raadkiisaynan guro waajibkaay ku suray taladaydan koorteed cidna eed kaman gelin arrinkubasha keentiyo xajogeedka lala tago goolahaba lama iman
kastaba ha ahaatee ma odhan karnaa dhegayste somalilan qaran soddon jirkiisii mar kale dib u dhashay barnaamijkii subax wanaagsan ayaanu intaasi kusoo gebagabaynaynaa dib intayna hawada ugu kulmi doonno ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
daara harsi xaqayga lahaydigaye weydiibayesow maasoho